ku dhowaad siddeetankiisa oo ah cudurka covid sagaal iyo toban ayaa laga diiwaangeliyey maamul goboleedka koonfur galbeed mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa waxa ay ugu baaqeen dadweynaha inay raacaan tilmaamaha xirfadlayaasha wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray
deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxa ay ka mid yihiin deegaanada uu ka jiro cudurka safareenka ee covid sagaal iyo toban ku dhowaad siddeetan qof ayaa cudurka coronavirus laga helay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana muuqanaysa inay sii kordhayso tirada dadka uu soo ridanayo magaalooyinka ugu badan dadka qaba cudurka covid sagaal iyo toban laga helay koonfur galbeed ayaa ka mid a baydhabo buurakaba afgooye marka iyo baraawe dadka ku nool deegaanada koonfur galbeed qaarkood ayaan ku baraarugsanayn khatarta xanuunka covid sagaal iyo toban waxayna qaar ka mid a shacabka magaalada baydhabo oo aan la sheekaystay ii sheegeen in layska indhatirayo khatarta uu leeyahay xanuunka covid sagaal iyo toban dad badan hortan jirin xanuunkaasi iidan dareemahay titiya kale mal malka aalahay dadkana meeg malayaan hergab iyo malaariya ka aalahan xilliba xilla kululnwal isugu jira dadkan may ka aaleen hergablay ka aalahayan eed iida horto problemkas aan teeganyi laakiin dadkiina wacyigelintii hanuun la wacyigeliyo goobo waxbarashada iyo goobo kale maadaama iyo la hayilay laakiin suuqyada furunyin mayba dad in sheegi lahay intii oona isku ilaaliyaan maadaama cudurkaas cudur oo halisa eeye adduun weynaha dhoonlanka dhammaadahay walonl habta shiryadan hanay bilaawdahay may horahan bilaawday reed wala eri lahay dadka reer baydhowada ee hanuun isku ilaaliyaan waan hanuunas aansaantiisna eedan ukulullo dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin qofka isku arka calaamadaha cudurka inuusan iskarantiilaynin oo uu arko karantiilka wax xun taasina waxay sii kordhinaysaa bay yidhaahdeen tirada dadka uu qaadsiin karo ama uu soo ridanayo covid baydhabo sansantis jara laakiin umatatiita ma buraaribsun yosaas eeta dad weli iskarantiilahay male qofkii dareem hataa qof kale qofka kale mis ma dareensiiyow inuusa qaba maybele viruskana wal faafo virus wal fudud mae markuu mayfay lahaytay inaad iska deeshisa iska karantiila fadi oo maylaaraay qof kalena caafimaadkiga ka ilaaliya fadi walaan virusu eedan faafe wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wada dadaalo lagu xakamaynayo cudurka covid sagaal iyo toban waxayna wasaaradda magaalooyin koonfur galbeed ka tirsan qaarkood ka furtay xarumo karantiil iyo adeeg caafimaad loogu sameynayo dadka uu soo rito cudurka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhaktar xuseen maxamed daahir ayaa ka hadlaya heerka cudurka coronavirus ee deegaanada koonfur galbeed sida aan wada ogsoonnahay covid nteen wuxuu ku faafay wadanka oo idil waxaan xogta ku haynaa in marka baraawe iyo degmooyin kale oo koonfur galbeed ka tirsan laga sheegayo suspected cases waxaa bulsho weynta koonfur galbeed ugu baaqaynaa in qof walba uu foojignaado raacana awaamirta wasaaradda caafimaadka dadka ugu nugul cudurkan waa dadka aan qabin hoy waa dadka ku nool qaamamka ama qaxootiyaasha dadka maxaabiista ku jira dadka derbijiifka ah intaasba waxay u nugul yihiin cudurka waa dadka la rabo in maanta laga ilaaliyo lana baxnaaniyo waa inaan xakameynaa dhaqdhaqaaqa dadka isku soconaaya isku socodka waa inuu yaraadaa cudurka covid sagaal iyo toban ayaa fara ba-an ku haya adduunka iyadoo soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada uu ku fidayo cudurka inkastoo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay wadaan dadaallo lagu xakameynayo cudurka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo